xilli dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor oo waagogool labadeed kaga dhawaaqay degmada gelinsoor ee gobolka galgaduud ayaa waxaa arrinkaas soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ee waqooyi gobolka galgaduud odayaashan dhaqanka degmada cabudwaaq oo shir jiraxeed ku qabtay degmadaas kadib kulan ay la qaateen wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin ka qaybgalka gogasha nabadeed ee gulnisoor oo madaxweynaha galmudug kaga dhawaaqay waxayna ku baaqeen nabad iyo wada noolaashiyo waxaan kaloo qaadanay madaxweynaha gogashii uu fidiyey oo uu yidhi gogol nabadeed baan uu samareeb dhigahayaa wakhtigeeda iyo dadka ka qaybgalayana anaa dib ka soo sheegayana iyaduna siday tahay baan u qaadannay waxaan leenahay cid kasta oo dadkan hadda ku abtirsata waxa ay noo keeneen wasiirada iyo madaxweynuhuna uu soo diray walaalahayaha kalena u geeyey oo nabaddaa ha la soo dhoweeyo ha la qaato ha laga qabantoobo inaan mataqaanaa inta waxaas lagu dhex jiro dhibta ciddii dhibta bilowdayna mataqaanaa bilowdaana waxa weeye waa cid maantayto ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida iyo waxa maantayto mataqaan loo madlan yahay annagu halkan waxaannu isugu nimid inaan muujinno nabaddaas loo dadaalahayo wixii aan ka qabno inaan muujinno aannu halkaa isugu nimid haddaannu nahay beesha maxamed amaar reer ama warraceed waxaa noo yimid wasiirradii galmudug oo dadkan u dhashay waxayna noo sheegeen in lagu jiro baaq nabadeed madaxweynaha iyo kuwii iyaga la mid ahaa inay xagga galnisoor aadeen oo ka soo shaqaynayaan iyaguna ay halka noogu yimaadeen waa la qaadannay wixii ay noo sheegeen oo nabadgelyada ku taxalluqay waa la qaadannay baaqii nabaddana hadeerna waanu ku baaqaynaa inaanu awalna waa ku baaqnay hadeerna waa ku baaqaynaa nabadda baaqeeda inaannu qaadannay oo raalli nabad ka nahay oo dhab ay naga tahay yaanu ku baaqaynaa qaadan waxaan kaleetoo qaadannay gogasha nabadda oo uu dhigayo madaxweyne qoorqoor oo dhuusamareebliyo waa la dhigaya muddadeedana la soo sheegi doona iyadana waa gelaynaa baaqaas nabaddana waa qaadannay waxgaradka gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale dowlad goboleedka galmudug ayaa haata dadaallo xooggan ugu jira sidii loo soo aftiri lahaa xiisad colaadeed oo muddo sannadaa u dhexaysa beelo walaala ah oo ka soo kala jeeda gelinsoor iyo dhabad